shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha soomaaliya dokhtar maxamed cali doodisho wasiiro hore iyo xildhibaano sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga khadre maxamed shire waa madaxa hay-adda cilmi baarista bulsha trust waxayna iiga waramaysaa bal hadafkooda iyo ujeeddada shirkani loo qabtay wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoon-yahanka khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed
waa gartay shirkaani laba beri ayuu socday muxuu yahay hadafka aad hiigsanaysaan hadafkaan hiigsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhex dhigo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoon-yahaniinta khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay iyo shacabka inay isweydaarsadaan warbixinno oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku oola oo waara oo anfaca dadka iyo dalka soomaaliya rofeesor xuseen warsame oo ka mid aha ka soo qaybgalayaasha shirkani ayaa iiga warramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga soomaaliya iskula falgeli karaan horta marka horreeya layskuma hayo dhaqaalaha soomaaliya inu soo koreeyo inay weliba howlo badani u dhiman yihiinna layskuma hayo howlaha u dhimanna waxay ku xidhantaha kolba nabadgelyadu sida ay tahay maalinta la riixo nimankii al-shabaab ahaa ee dhulkii laga xoreeyey inta laga xoreeyaba dhaqaalaa kora markuu dhaqaaluhu korana waxay haddana dowladdii intay xoogaysato bay haddana ka sii adkaanaysaa shabaabkii marka labada dhinac way isaga socdaan haddii aad xoogaysato shabaabka waad ka adkaanaysa oo dhaqaale baa ku koreeya shabaabka haddaad ka adkaatana dhaqaale baa ku koreeya marka hadda meel waxay joogaan wanaagsan laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo marka laga adkaado nimanka la idhaahdo al-shabaab waa kuwaana qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda v o a horta waxyaaba ugu muhiimsan waxaa way wacyigelinta dadka waxaan ka hadlayna shabaab shabaab see loola dhilgarayn karaa shabaab see looga adkaan karaa ma laga adkaan karaa maxaa muhiim ah oo miiniska isticmaalayno oo la dagaalanka al-shabaab muhiimaddanua maxay yihiin ma isticmaali karnaa soft powerskeena iyo culummadeenna iyo dadkeenna maaragtay si dadkan narratifeka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado ciidanhaan ma lala dagaalami karaa hadday nabad qaataan nabad ma lala yeelan karaa waxyaabaha noocaas waxyaaba aad u wanaagsan in la isweydiiyo u baahan waaye oo siyaab badan loo rogrogo shirka aadaa uga helay waxyaabo badana uga faa'iiday maasha allah toobabyaal badan ayaa laga hadlay oo ku saabsan dhinaca amniga siyaasadda maalgelinta wadanka aad iyo aada uga faa'iiday horta shirkan shir qiimo gal oo wax ku ooluhu ahaa wuxuuna ahaa shir looga hadlaayo arrimaha soomaalida waxyaalo kala duduwanaa laga hadlay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha maxaan ku irahdaye nabadgelyada macnaha ayaa ka mid ahaa waxyaalihii laga hadlay laakiin aniga waxaan aad u xiiseeyey ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinayo soomaalida ama broseska geedi socodka cafinta deynta soomaalida siduu uu saamayn doono gaar ahaan dhallinyaradeenna hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombos ohio